Qoysas tiradoodu ay gaarayso saddex boqol iyo lixdan oo isugu jira haween iyo carruur iyo dad waayeel ah oo ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu sida ba'an uga dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada muqdisho xilli Soomaaliya ay gargaaradii ugu horreeyay shalay gaarsiisay degmada Xudur ee gobolka Bokool warbixin amuurtan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qoysas tiradoodu gaarayso saddex boqol iyo lixdan oo u badan haween carruur iyo dad waayeel ah oo ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ee dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayay xeryo ku yaala duleedka magaalada muqdisho dadkan ayaa wejiyadooda laga dheehanayaa duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah waxaana qaarkood ay soo lugeeyeen masaafo dheer si ay u soo gaaraan kaamka ay iminka ku sugan yihiin qoysaskan ayaa sheegay in xoolihii iyo beerihii ay lahaayeenba ay cagta marisay abaartu waana kuwo xubeer ah oo xilligan tuban duleedka magaalada muqdisho halkaasay ku hayso hoyla-aan cunayari iyo caafimaad darri faadumo cismaan waxa ay ka mid tahay dadka ka soo barakacay deegaanka xabaal barbaar waxaan kasoo barakacnay xawaal barbaar meel la yidhaahdo oo baydhawo xaggaas ku jirto oo beeraley eh beerihii way abaarsadeen biyaha waa qareer waa maxayd shum biyooda laga qaadaa haddeerna waxaan kusoo kordhacnay dhankan iyo maxay gandhoolayaashan tareedisha degan dadkii waxay buush barintaalkoo la dhisay maxay dhaxanaa dadku dhamaysa roobaa dadku dhamay ilmihii waa shubmaayaan baad iyo biyo lama haysto biyo xay taraan haddii la cabo beerkay kaa qaba adoo baahan ma garateen darjiinkaanaan joognaa walaalna dugaalka dhaxanta kasoo galnaa subaxdana banaanka u baxnaa musqulo lama haysto musqulo lama haysto musqulo la haystana cariiro labada xaboo ku taalna cariiro gogal xabee kala darjiinkaanaa la iska seexdaa gogal intee lagu arkaa haweenka barakacayaasha ee soo gaaray duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedisha ayaa waxaa ka mid ah xaawo ibraahim oo ka warbixisay qaabka ay uga soo barakacday deegaankii ay ku sugnayd dhibaato iyo rafaad iyo dhib iyo oonleey aan soo barakacisi oon gaajo iyo gaajo afgoojiida alanfuutow aan kasoo barakacni waxaan haysana aan laheen ilmahayni uniga owlaadayn iskur dhammaan u hayso dhibaata rafaad muslana haddaba sentarnisi oon dhex seexan u hayno hadda waxaan karsanana haataa malcabadan waxaan karsanayna aan laheen in noola soo gaaro degdeg noolagu soo caamaado noola soo gaaraan rabnaa waxaaba naga daran raashiin cuno musqul la-aan dhibaato gaajo roobaa nuuda ooha waxaan cuno ma haysano si degdeg noolagu soo caawamaayo maka amiin oo wadata carruur xanuunsan ayaa sheegtay in dhibaatada ay ka soo barakacday mid ka daran ay ku haysato duleedka magaalada muqdisho meelk baraqa anay afgojiida baayahan bani ona ilmagal intaa ka dhammaadahayn lang musligaana qobaday muslimkii naftiisa walma haysada unagay intaas goobta ana oglaadaan dhammaadahayso baaha iyo roob yayda dhammaayohay jirana dang daawi waasaga walaalyaalow hana deere dhabaaka jedna dhib hoogle beerogaana walmakabana dhaba antan koyni dhabkaasa haniyo daraada faryaalo walaalyaalo walaala atiin dhabaaka jedna dhib hoogle ka jed gulma haysana biima wal un haysana male ilaahay niikala og dhaba hanbani dhabkaan walaalyaalow hanin doona dhaba hoogle ka jedne dadka barakacayaasha ah oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa ka siman dhinaca wax la-aanta baahsan ee haraysay mana haystaan hal xilli oo ka mida saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan waa kuwan qaar ka mida barakacayaashaasi magacey faadamo cusmaan maxamed waxaan barakac ku imaanay dheggurow aa ka imaanay waxaan u baahannahay ba ma haysano raashin ma haysano hooy ma qabno si degdeg ee walaalaha muslimiinta inaan soo gaarano rabnaa roobka roobba ma haysano hataa meel oona deeqaysa dhul hataa ma haysano si degdeg ee gurmud inna soo gaara rabnaa adoobaa la eeraa barka aanna baahaanu haysaa gubul ma qabno dhul un degna ma qabno surfiyo ma qabno wax un qabno ma lah meel un degna ma lah gubul unku jiifino ma lah waa un ungna ma lah waa baahagna macay waxaa waaye cumar jaamac warsame barakayaal cusub baan nahay waxaan ka imaadan garsqollo beeri waa naga buween abaar waaye waxaan hadda soo gaarnay ilaahay mahadiis kaamka hendhoolyaalka tareedisha midnimo hal shaleen soo shalay imaanay roobaa nugda-oohay cid wax noo qowtay malaha marka daryeel bani aadan u baahannahay banaanka daadsana shalay imaanay kaamka midnimo oo ay ku soo barakaceen qoysaskan ayaa waxaa horay ugu dayacnaa barakacayaal aragga naafo ka ah sida uu tilmaamayo mid ka mid a dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee kaamkaasi ku sugan aanu ku indhoolayaal ahayn oon waxaysan oon lafu lafteena xaaladaan ilaahay ogyahay maanta beledka in la aado qof walba si ilah wax ugu soo sahlo oo wax u qaraabaysay ah haddaan nagula soo barakacay dadkan markaa waxna haystaanna ma jiraan nagaad ma haystaan hunguri ma haystaan dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa qorshaysay in toddobaadkan gargaar la gaarsiiyo meelaha ugu daran ay abaaruhu ku dhufteen waxaana gargaarkii ugu horreeyey lala gaaray degmada xudur ee gobolka bakool sida uu sheegayo afhayeenka madaxtooyada cabdikariin calikaar oo saxaafadda muqdisho kula hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobolada la ildaran abaaraha iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiiro ah ay gurmadkaas ku qaadeen gobolada haddaba iyadoo laga tu- laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka marwe khadiijo maxamed deeriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada xudur sahadan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idin waxaana la geyn doonaa meelaha ay sidaa daran abaaruhu u saameeyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho